Al-Kataiba Al-Ikhbaariya, oo ah garab warbaahineed oo ay iska leedahay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, ayaa goor-dhoweyd baahisay muuqaal xiiso badan isla markaana aad u kooban, kaas oo soo bandhigaya weerar ay ciidamo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen isbaro deegaanka Goof-gaduud Buurey ee gobolka Bay u diilay askar ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed. Weerarka oo ahaa mid aad loo qorsheeyay ayaa ku bilaabanaya hab cajiib ah, waxayna ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ee weerarka qaaday askarta isbarada u taal uga soo baxayaan meel dhowr tallaabo oo keliya u jirta. Mar qura ayay rasaastu ku bilaabanaysaa, waxayna isku dayayaan inay cagahooda ku baxsadaan. Hase ahaatee, tiradooda oo ahayd saddex ayaa laba ka mid ah goobta lagu dilayaa, waxaana baxsanaya mid ka mid ah askarta, kaas oo si dirqi ah ku badbaaday. Meydadka askarta oo bilqan meel aan ka fogeyn isbarada ayay kaamiradu soo qabanaysaa. Waxay sidoo kale ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab weerarkan ku soo furteen laba qori oo AK-47 ah, boosashkooda iyo agab kale. Ciidamadan ayaa dhibaato ku hayay dadka shacabka ah ee isticmaalaya waddada, ayagoo lacago baad ah ka qaadi jiray. Hase ahaatee, waxaa Muslimiintii ay dhibaatada ku hayeen ka hor leexiyay milatariga Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.